بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين كل حجرني كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى وسؤالها إي جوابها عقيدة سلفنا كهليي waxaynu kasoo ku dhex jirnay weli asmaa'ul xusnaa marka casharkan wuxuu noqonayaa casharka lixdan iyo sagaal waxaanuna ku sharaxaynaa su-aasha konton iyo shan markuu kasoo baxay shiikhu raximahu llahu tacaala tusaalayaashii uu ina siiyey oo asmaa'ul xusnaa oo min alkitaabi wasunna oo asmaa badan uu inoo soo sharaxay ayuu su-aasha konton iyo shan waxa uu yiri calaa kam calaa kam nooci anwa dalaalaatu asmaa'i lxusna calaa kam anwaac ama calaa kam nooci meeqay u qeybsantaa dilaalaatu asmaa'i lxusnaa waxa ay ku tusayso asmaa'i lxusnaa marka macnuhu waxa weeye asmaadii ilaahay oo sagaashan iyo sagaalka isim ahayd marka aynu qaybinayno meeqaynu u qaybinaynaa tusitaanka waxa ay ku tusayaan waayo asmaadii qaarba waxbay ku tusayaan marka meeqay u qaybsamaysaa jawaabta waxa uu yidhi shiikhu isagaa inoo sharaxi doono su-aalaha dambuu ku sharaxayaa marka waxa uu yidhi hiya halaathatu anwaac saddex nooc baa loo qaybinayaa asmaadii ilaahay oo dhan saddex qaybood ayaa loo qaybinaya mar dambena wuu qaybin doonaa laakiin hadda ee tusidda uu lafdigaani wax ku tusayo waxa u qaybsamayaa afar arimood saddex arrimood buu qaybsamaya waxa uu yidhi kow midda ugu horeysa waxa weeye dilaalatuhaa mudaabaqatan waxa weeye inuu ku tusiyo cala daati mudaabaqatan macnaha lafdigaana inuu ku tusiyo allah si toosa kuu tusiyo mudaabaqadu wuxuu markay isdaboolaan waa oo lafdigan iyo musamaha lagu magacaabay uu toos kuu tusinayo ayaa waxaa la yidhahdaa mudaabaqa oo hadda haddaad tiraahd arraxmaan ama allah lafdigaasi toos ilaahay buu kuu tusinayaa haddana waxaa ku dhex jira sifaadkiisii oo dhan baa ku dhex jira waxay culammadu ku tusaaleeyaan mudaabaqada mathalan si si fiican loogu fahmo haddaad tiraahid alrajul muxuu ku tusayaa qof walba waa garanayaa alrajul haddii la yidhaahdo inuu ku tusayo nin weyn oo dadka ragga ka mid a wax kale kuma tusayo nin weyn oo ragga ka mid a iyo sifaadkiisiibuu ku tusaya almar-a haddaad tiri waxay ku tusaysaa waxa weeye qof dumara oo weyn oo aan caruur ahayn oo ka mida dumarki marka mudaabaqadu waa saas inuu isdaboolo marka alraxmaan markaad tiraahid isagaa ina tusi doona sida ay u kala tadamunka iyo kulli u imaanayaan laakiin hadda mujarad waxaynu ogaanaynaa hiyo thalaathatu anwaac saddex qaybood bay u qaybsantaa midi waa cala daati mudaabaqatan waa inuu ku tusiyaa lafdigaani allah subxaana wa tacaala daatadiisi tan labaadna waxa uu yiri waxa uu ku tusanayaa tadamunan waxa weeye tadamun buu wax kugu tusayaa ee toos wax kuu tusimayo matalan alraxmaan ayuu noogu tusaalayn doonaa ilaahay buu toos kuu tusa haddana wuxuu ku tusayaa sifatu raxma oo sifaa ku dhex jirta marka sifadaasi waa tadamunan ayay ku imaanaysaa marka inuu ku tusiyo mudaabaqa toos kuu tusiyo iyo inuu kugu tusiyo tadamun tadamun waa wax ku dhex jira oo laga dhex fahmayo iyo iltizaaman wax ka dhalanaya laakiin markaa aan lafdigan laga fahmayn matalan hadda saddexdaba arraxmaan baa lagu sifayn karaa haddaad tira arraxmaan ilaahay buu toos kuu tusaya oo cid kale arraxmaan lama yidhaahdo allah arraxmaan haddii la yidhahdo waa allah mudaabaqatan tadamunan waxaa kugu tusaysaa sifatu raxma ayaa ku dhex jirta oo tadamunan aad u fahmaysa iltizaamanna wuxuu ku tusayaa oo ka dhalanaysa oo ka baxsan waxa weeye sifatu lxayaat waalcilmi waalqudra sifaatkaasoo dhan baa ka dhalanaya sababto waxa weeye waxa maaragtay raxmad yeesha oo wax u naxariista waa wax nool oo awood leh oo waxa weeye u cilmi leh sifaatkaasoo dhan baa marka ka dhalanaya marka asmaadu saddexdaasay u qaybsamaysaa waxba yaynu ka hor dhicin shiikha ayaa mid mid inoogu sharaxaya mudaabaqada iyo tadamunka iyo iltizaamka saddexdaba wuu inoo sharaxaya mid walbana tusaalayaalbu ina siinaya kabacdi uu hadhow haddana qaybin doonaa oo dib qaybta usoo celin doonaa laakiin hadda su-aashaani waa gaaban tahay waxaynu ka qaadanaynaa keliya asmaa ulxusnaa asmaada ilaahay oo aynu soo marnay oo faraha badan oo aynu qayb ka sheegnay waxa weeye marka la qaybinayo saddex baa loo qaybinaya qayb toos allah bay kuu tusaysaayoo musamihii bay ku tusaysaayoo waa allah alraxmaan alraxiim toos bay allah kuu tusayaan qaybna sifay ku tusayaan oo tadamunan ku dhex jirta isimka ah waxay ku tusayaan allah in lagu magacaabay haddana sifadaani ku dhex jirto qaybna waxay ku tusayaan in allah lagu magacaabay oo isim ilaahay ay tahay haddana iltizaaman waxbaa ka dhalanaya oo waxa ka dhalanayo iyadii aan ku dhex jirin ila hadda alxayaat alraxmaan kuma dhex jirto xayaa laakiin way iltizaaman bay uga dhalanaysa oo waxa weeye dihniyan caqligaa laga fahmayaa waayo waxa wax naxariisan kara wax nool oo wax tari kara weeye marka insha allahu tabaaraka watacaala isagaa inoo sharaxaya su-aalaha soo socda ayuu ku sharaxayaa tusaalayaalna ina siinayaa laakiin hadda su-aashaan gaaban intaa ayaan uga gudbaynaa walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin